أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashada etoobiya oo sheegay inay xaqiijinayaan damacii boqorminilka ee ahaa inay qabsadaan badda soomaaliya gaalada midowday oo walaac xooggan ka muujisay howlgallada qaraxyada ah ay mujaahidiintu la beegsadaan kufaarta iyo murtadiinta wilaayada jubbada hoose oo ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaada أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan weeraro kala duwan oo khasaari lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgalladan oo isugu jiray dagaallo qaraxyo iyo duqeymo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir jubbada hoose gada iyo shabeellada hoose oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicda ku dhaceen gudaha xerada waxaa jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas isla jubbada hoose waxay maanta mujaahidiintu weerareen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ka samaysteen inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalabiroole dagaalka markii muddo kooban uu socday maleeshiyaadka ridada waxay isaga carareen bartii kontarool dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay xaafadda weydow ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer iyo deegaanka lambar lixdan isla shabeellada hoose kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalembood ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen lix qarax waxayna qaraxyada si gaara u wada haleeleen askar efentari ah oo ka horreysay gaadiidka waxaa jira khasaare nafeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada awdheegle dhanka wilaayada gado qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ayay la egteen gaari booyad ah oo ay lahayeen maleeshiyaadka ridada kaasoo marayay gudaha degmada waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xerada xalan ee magaalada muqdisho xeradaas oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha xerada waxayna madaafiicda si gaaro ugu dhaceen oo ay gubeen xafiisyada iyo xarumaha kale ah xafiiska taliska guud ee atmis gebi ahaanba waa uu gubtay wixii ku dhex jirayna way gubteen xarunta safaaradda ingiriiska gaar ahaanna qaybta tumashada gebi ahaanba way gubatay saddex xarumood oo yu-anka ay ku lahaayeen gudaha xerada xalane gebi ahaan way gubteen wixii xarumahaasi ku sugnaana way gubteen sidoo kale waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday askar kenyaati ah oo ahaa ilaalada gaarka ah ee xarumahaasi gubtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay inay xaqiijinayaan damacii boqorminilka ee ahaa inay qabsadaan badda soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda xabashida itoobiya ayaa sare u qaaday damaceeda ku aadan badda soomaaliya xilli ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha siyaasadeed ee geeska qaaradda afrika mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xabashida itoobiya ayaa khudbado ay jeediyeen waxay ku sheegeen in aysan marnabo ka tanaasuuli doonin damacooda ku aadan doonista biyaha soomaaliya ridwaan xuseen oo horey usoo noqday la taliyaha amniga ee abiy axmed haddana ah taliyaha sirdoonka itoobiya iyo taliya ku-xigeenka ciidanka badda itoobiya ayaana ka shanqariyey in iskudayga xabashida ee qabsashada badaha geeska afrika uu soo bilowday xilligii uu xabashida maamulayay minilig islamarkaana ay hadda haystaan fursad ay damacaas kusoo cusboonaysiin karaan waxaan u baahannahay inaan xaqiijino helidda marinbadeed ma ahan oo keliya dekado ganacsi qiimo kaste ha ku kacdee waa inaan dalkeena u helnaa marin badeed oo muhiim u ah jiritaankeena fursadeennii ugu horeysay waxaan ku weynay xilligii manilig laakiin hadda waxaa noo soo baxday fursad labaad oo aanu ku hanan karno marin badeed suurtagalna ma ahan inaan arrinkaas dib ugu laabanno ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan xukuumadda abiy axmed በቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንኳ እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት የሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም፣ ላሙም፣ ባይዶዋም፣ በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። እነሱ ለማድረግም ነው የምንሞክረው። ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን። ይቅር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው። በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል። መቼ እናድርገው? ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው። በምኒልክ ጊዜ ልናሳካው አልቻለም። ከአድዋ በላይ መሻገር የአድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው። ታሪኩ ግን የሚነግረን እሱ ነው። የአድዋ ድልን ያሳኩ ምኒልክ በዛው እግራቸው መረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ የአድዋን ድልም ያስበሉ ነበረ። አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት የምንችልበት እድል ይኖር ነበር። ግን ትክክለኛው ጊዜ ያኔ ነው። ቢሆን ኖሮ ከውጭ የመጣውን ጠላት መክተን እስከ ወዳኛው ከውሃ ባሻገር መውሰድ ተገቢ ነበር። ሁለተኛው የኃይለ ሥላሴ ነው። ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም። ሶስተኛው የኢህአዴግ ነው። አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው። መቼ ነው ትክክል ጊዜ የሚሆነው ከተባለ ትላንትና ነው ትክክለኛው ጊዜ። ሁለተኛው ትክክል መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው።
horaantii sanadkan ayuu muuse biixi hogaamiyaha maamulka shadaladirirka ah ee somalilan itoobiya u saxiixay heshiis xaaraan ah oo cadowga soo jireenka ummadda soomaaliyeed lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya gaalada midowday ayaa walaac xoogan ka muujisay howlgallada qaraxyada ah ay mujaahidiintu la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta ilyaas cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinayaa james swan oo ah wakiilka waxaa loogu yeera qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey weerarada qaraxyada ee ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si gaar ah u beegsada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada isagoo ka hadlaya munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay ka dharagsan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulinayso waxaan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemaya halista ay nagu hayaan qaraxyada waxay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan ciidamada dowladda ee saaxiibadeenna ah waana muhiim inaan ka shaqayno sidii aan xal ugu heli lahayn halistan waa qayb ka mid ah hadalkii uu jeemis iswan ka jeediyey munaasabadaasi qaramada midoobe waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen ilaa saddex boqol toddobaatan iyo siddeed askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada halka ay ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol iyo konton kale iyadoo intaa ku dartay in halista weerarada qaraxyada loo adeegsanaya ay weli tahay mid taagan iswaan waxa uu hadalkan ka jeediyey munaasabad uu ku daahfuraya tababar la xiriira qaraxyada oo si gaar ah loogu furaya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo la doonaya inay miinabaarayaal waddada sahmiya u noqdaan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddankan muslimka ah
wilaayada jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaada walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo sii ambaqaadaya
kadib kulamo isxigxigay oo socday muddo bil ah isuguna jiray dowraad sharci ah wacyigelin iyo baraarujin waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan guda gashay inay ku dhaqaaqdo wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka bulshada oo horey looga sii digay waxyaabaha mamnuucaadka ee wax u dhibaya aakhiradooda iyo adduunyadooda ayaa markan gacanta looga suulinayaa munkarka maadaama uu allaah ummaddan uu ku tilmaamay ummad tan ugu khayrka badan bashariyada oo idil makaanadaas waxay ku gaartayna ay tahay fariista wanaagga iyo suulinta munkarka ugu horeyn waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa isultaa ku sameeyey siday dadka muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaan gobolka ugu istaageen fulinta awaamiirtii ka soo baxday xarakada ee ay wilaayada soo gaarsiisay xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili rashaad shicaaarkeedanu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi feyskii koowaad ayaa noo socday saaad wada ogtihiin oo bulshada ay aad u dareensan tahay muslimiintina ay ogyihiin in aad iyo aad looga aflahay oo mukhaadaraadkii iyo munkaraadkii iyo ummaddii iska dhaafay in loo sheego in ayagaba iska keenayeen si deeshiishka teleefoonada waaweyn dhalada iyo waxaasba ayagaa saldhigyada keenkeenaya oo mar kastaba halkaas keenayay sidii oo ugu qayb qaataan barnaamijkii isiga ahaay oo maogtahay qof kastaba oo laga rabay qof gooni ee aan lahayn jasaahumallaahu khayran waxaan leenahay bulshada guud ahaan kheyr ilaahay subxaana wa taala ha idiin siiyo waajib idin saarna ay gudanayseen qof kasta waa laga rabaa in humaantana reebo wanaaggana oo faro waa laga doonayaa taas markaan sadar muuqdu halida mogtahay su-aal ka dhan waxaa laga dareemayaa dadkaas bulshada muslimiinta ah si ugu qayb qaateen saldhigyada iyo meelaha baa lagu dareemayaa oo alaabtii meesha yaallo oo ay keeneen ayaga oo maogtahay ku kalsoon shaqadii ma ogtahay oo lasoo amray guud ahaan walaayada u taagnayday lasoo farina ayagana u hogaansamay taas baa laga dareemayaa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh axmed abuyoonis guud ahaan bulshada gobolka ku nool ogeysiiyey inay bilaabatay wejiga labaad ee xamlada bulshadana looga baahan yahay inay u dheganuglaadaan lana shaqeeyaan ragga loo xil saaray wejiga labaad ee xamlada haddana waxaan rabaa feyskii oo labaad baa noo bilaabamay haddii ilahi subxana wataala ogolaado kaas oo ayadana aan ku dhammaystirayno hoolihii noo dhannaayay markan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah sidii kii hore ugu qayb qaadanayeen in kan ugu qayb qaataan aadna u dadaalaan oo qof kasta markaan halkiiska istaago isiga oo ma og tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayo in camalkiis ikhlaas ugu dhigo ilaahay subxaana wa tacaalana weydiisanayo in raalli ku noqdo markan qof kasta waxaan leenahay oo walaayada jubbada hoose oo ku nool fayskan labaad in laga wada qayb qaato loo istaago guud ahaan shaqadan waxaase toos ah ugu ballaaban doonta haddii ilaahay subxana wataala ogolaado walaayada jubbada hoose guud ahaan degmooyinkeeda kala duwan tuulooyinkeeda iyo intii oo waxaa weeye walaayada ku kooban tahayba shaqadan waa ka bilaaban doonta haddii ilahi subxana wataala ogolaado markan ha loo diyaargaroobo haloona kaalmayo dadkan uu istaagayo shaqadan ahaayana garab ha loo noqdo sidii ilaahay subxaana wa tacaala noor hal noqdo waxaan leenahay guud ahaan culummada walaayada oo ku nool waxaan leenahay waxaa laydinka doonayaa inaad u istaagtaan wacyigelinta inaad u istaagtaan wanaag inaad fartaan inaad u istaagtaan humaanta inaad reebtaan ayaa laydinka doonayaa oo shaqadan si oo hawli ah aan u qabano annagoo isku wada duuban dhaqanka oo kala duwan salaadiinta iyo nabadoonada iyo guud ahaanba waxaan leenahay shaqadan ha loo istaago ha loo kaco sidii oo maogtahay shaqadan u socotay oo maogtahay umaradeen noo amreen masaain harakada barnaamijka maogtahay noo fartina in annaga sidii u qaadano annaga oo ilaahay subxaana wa tacaala oo ku raaligelinayno waxaan leenahay jazaakumullahu khayran hoyshan ha loo istaago ganacsatada noocyada kala duwan waxaan leenahay hoyshaas ha loo dhegnugaado halana fuliyo qof kasta halkiis iyo gurigiis iyo qoyskiis iyo ha ka bilaabo naftiis ha ka bilaabo qof kasta markaan ha dhagangeliyo si markaan howsha aan ugu gudubno xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa horeego dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo ay bulshada muslimka ka faa'iiday laguna suulinayo waxyaabaha dhaawici kara badqabka bulshada aakhiradooda iyo adduunyadooda maadaama maamulada wilaayaadka islaamiga ah ay yihiin kuwa u taagan hagaajinta bulshada muslimka ah allahna uu dushooda saaray mas-uuliyad weyn mahadsanid bashiira warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh